Munaasabad lagu soo dhaweynayay ardayda sanadkan ka qalin jebisay dugsiga sare islamarkaana ku biirisa jaamacadda balasma ayaa lagu qabtay degmada guriceel ee gobolka galgaduuda munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug waalidiin arday maamulka jaamacadda iyo marti sharaf kale ustaad axmed muxiyidiin hiraawe oo ah maamulaha jaamacadda balasma faraceeda gobolka galgaduud ayaa ugu horeyn ardayda ku soo dhaweeyey jaamacadda maanta xalfadeeni waxay noo daaran tahay soo dhoweynta ardayda cusub ee sana dugsiyeedka laba kun afar iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan ee jaamacadda balasma gobolkeeda galgaduud gaar ahaan degmada gurceel run ahaantii ardaydaas in kambaskan aan kusoo dhaweyno iyo sidoo kale xalfadeeni waxay daaran tahay dahfurka sanad waxbarasheedka laba kun afar iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan oo ayadana insha allah rajeynayno inuu noo bilowday insha allah ilaahayna ka baryi doono si nabada inuu noogu bilaabo si nabadana noogu dhameeyo hadduu ilahay idmo insha allah dhankooda ardayda cusub ayaa sheegay in ay aada ugu faraxsan yihiin kusoo biirista jaamacadda balasma waxaan rabaa inaan u mahad celino maamulka iyo macalimiinta jaamacadda balasma soo dhaweyntan ay noo sameeyeen waxaan rabnaa inaan idhaahno waa ku mahadsantihiin man lam yushkir innaas lam yushkir illah la yidhahdaa waxaan rabnaa inaan idhaahno macalimiinta iyo maamulka waa mahadsantihiin soo dhaweyntiisaa noogu sameeyeen annaguna soo dhaweyn waa mudannahay oo jaamacaddaas soo xulanay ugu dambeyn agaasimaha guud ee waxbarashada degmada guriceel ayaa munaasabadda soo xiray runtii waxaan aada ugu faraxsan nahay markhaatina ka nahay in boqol iyo lixdan arday iyo ka badan oo ardayda sanadkan qalin jebisay ah in ay ku biiraan jaamacadda balasma oo ka mid a jaamacadaha degmada ku yaala runtii waxay muujinayay didilo aada u fiican waan ku faraxsan nahay jaamacadda balasmana waxaan uga mahad celinaynaa adeega quruxda badan oo ay noogu keentay deegaankeeni waxaa ogtihiin jaamacadda balasma waxay ku jirtaa jaamacadaha ugu waaweyn dalka kuwii ugu horeeyey haddaysan ahayn koowaad labaad saddexaad inay tahay jaamacadii ugu horeeyey ee dalka laga furay